alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jiray ulxiyaysigii axkaamteedii iyo arrimihii lagaga hadlayey ayaynu kolba qodob u gudbaynay qaala sheekhu raximah ullahu tacaala wuxu uhi walahu laklu waxaa u sugnaaday inuu cuno min udxiyati tatawucin ulxiyada sunnaha inuu wax ka cunaa buu leeyahay waidcaamu lakhniyaa'i dadka maalqabeennada inuu quudiyaa buu leeyahay laa tamliiku inuu milkisiiya ma laha wayaakulu uluan saddex meeloodoo meel buu cuni wa fii qowli nisfan ayuu cuni walasaxuna wujuubu tasaduqi waa inay waajibtahay sadaqaysi bibacdihaa la sadaqadayso walafdalu sida fadligane bikullihaa dhammaanteed in la sadaqayso weeye ilaa luqaman afgelisye mooyaanu yatabaraku uu barakaysan biakliha cunideeda mooyaane wayatasadaqu wuu sadaqadaysan bijildihaa haraggeeda ow ama yantaficu bihaa bihi wuu ku intifaacay wa waladulwaajibati tii waajibada ahayd ilmaheeda yudbaxu waa la gowrici waa la gowracayaa walahu waxaana u sugnaaday aklu kullihi inuu cuno wa shurbu faadili labanihaa caanaheeda dheeraadkeedana inuu cabbaabuu leeyahay waxau sheekhu leeyahay raximah ullahu tacaala walahu qofkii udxiyaysanayey waxaa u sugnaaday alaklu inuu cuno min udxiyati tatawucin udxiyadii tadawuca iyo sunno ahaydee nafdiisa uu ka udxiyaystay bal waaba mustaxabaa laleeyaho hadyigii tadawuc ahaabaa fakuluu minha wa atcimu lbaa'is alfaqiir baa ilaahay yidhi waxaa kaloo xadiid imaamu lbayhaqi uu warinayo rijaasha xadiidkana hiqaad lagu tilmaamay annahu sala allahu ala sl kaana yaakulu min kabadi udxiyatihi udxiyatihi udxiyadiisa beerka ayuu ka cuni jiray waidcaamulakhniyaa'i walow waxaa kaloo sura idcaamulakhniyaa'i akhniyada iyo kuwa maalqabeennada inuu quudiyana waa leeyahay ee muslimiinta wakuluu minha fawaaticimu alqaanica waalmuctara imaamu maalik baa wuxu uhi qaanicu waa faqiirka muctarkuna waa kasaa'ilka ee ku soo booqday waxase qaacaana qaanicuna inuu kasaa'ilkaa yahay muctarkuna uu yahay kan markaa dadka ku wareegaya wax weyddiisanaya iyo maya qaanicu waa kaa guriga iska fadhiya muctarkuna waa kan soo baxaya dadka wax weyddiisanaya laa tamliiku inuu milkisiiyo wax ka mida akhniyada inuu milkisiiyo ayada ma laha hadiyad ahaan ayuu ugu dirayaa iyaguna ma iibin karaan wayaakulu wuxuu cunayaa uludan saddex meeloodoo meel ayuu cuni markaa milkisiin ma iyadaasi aayaddu waxay leedahay in la quudiyo ayay tilmaantay in la milkisiiye ma tilmaamin wayaakulu uludan ulu ayuu cunayaa saddex meeloodoo meel waana qowluljadiid limaam shaafici ila ilaahay baa yidhi fakuluu minha wa adcimu alqaanica waalmuctara oo saddex baa ilaahay u dhigay markaa isagu ulu ayuunbuu ka cunayaa ulusaanka kale wuu sadaqadaysan wa fii qowlin qowl qadiima imaamu shaafici leeya yaakulu nisfan kalabadh ayuu cunayaa kalabadhka kalena wuu sadaqadaysan waayo fakuluu minha in la cunayo waatcimu lbaa'isa alfaqiir kaa buusiga iyo dhibaatada isga baahadha quudiya baa ladhoo laba qaybood unba ilaahay ka dhigan haddaba halkaa uu sheekhu ina leeyahay walahu laklu min udxiyati tatawucin waxay leeyihin aludxiya alwaajiba laa yajuusu alaklu minha hadday waajibo tahay oo miduu ku nadray ay tahay ayada waxba kama cuni karo fa in akala minhaa shay-an hariima badalow hadduu wax ka cunana waa inuu mag dhabaa walasaxu asaxana waxaa weeye wujuubu tasaduqi bibacdihaa barhkeed inuu sadaqadayso ayaa waajib ah dee ilaahay baa markaa amar ku bixiyo fakulu min awaaticimu lbaa'isa alfaqiir yidhi iyo fakulu min awaaticimu alqaanica waalmuctara taanigaa ka hor jeedaana wuxuu leeyahay waajib maaho qasigu waa in dhiigga u la daadiyo biniyati alqurba ila allah iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo walafdalu sida fadliga wadari bikullihaa tasaduq bikullihaa dhammaanteed inuu wada sadaqaysto ayaa fiican le'annahu sidaas ayaa markaa ugu dhow xagga ilaahay cabsidiisa ilaa luqaman afgelisyo yatabaraku biahliga biakliha cunideeda oo barakaysanayo mooyaane iyo ku dayasho uu nebiga ku dayanayo dee siduu markaa beerka neefga udxiyadiisa u cunay waanakii caayisha intay neef qasheen ayay wada bixiso habeenkii markuu nebigu yidhi buu yidhi maxaad haysaa markaasay tidhi maa baqiya lana ilaa katifa garabkii mooyaane waxba inooma hadhin markaasuu ihi baqiya lanaa ilaa katifuha garabka mooye intii kaleba way inoo taallaa buuhi oo intaad inoo sadaqadaysatay ayad wacdi waan wada bixiyo waxba inooga yaala garabunba inooga yaal isna wuxu uhi garabkama intii kaleba sadaqa ayay inoo noqotayoo dee waa inoo taallay oo ajrigeedii waa inoo hadhan yahay dhammaanna markaa waa laga wada abaalinaya intuu cunay iyo intii kaleba wayatasaddaqu wuu sadaqadaysanayaa bijildihaa haraggeeda wuu sadaqadaysan aw yantaficu bihi ama wuu ku intifaaci ama wuu sadaqadaysan ama wuu ku indifaaci oo wuu iska dheefsan laakiin waxaan la oggolayn inuu iibiyo iyo inuu markaa mushqaayadu dhigaa qofkii qalayay labada midna ma bannaana man baaca jilda udxiyatihi xadiid baa nebigu ku yihi imaam xaakim uu warinaya sanadkiisana xasan lagu tilmaamay man baaca jilda udxiyatihi qofka udxiyadiisa haraggeeda ibiyo fala udxiyata lahu udxiya umay sugnaanin in markaa looga dhigo qofkii qalaya mushqaayadin looga dhigana in la yska siiyo mooyaane iyaduna ma bannaano wawaladulwaajibati wa waladuludxiyati alwaajibati udxiyada waajibadaahi ilmahay dhashay oo udxiya maxay ku waajibaysay dee markii hore ayuu cayimay wuu ku nadray ama wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ku leeyahay tan markaas inaan udxyahaan u qalo ama nadar dimadiisa ahaa ayuu u cayimay ilmaha ay dhashay yudbaxu isna waa la gowriciyo si hooyadii baa loo gowriciyoo hilibkiisana waa la bixin walow waxaana u sugnaaday aklu kullihi dhammaantiinu wada cuno neefkaa yarna wuu leeyahay oo caanaha ayaa looga qiyaasanayaa laakiinna waxay yidhaahdeen hadalkani wuxuu noqon yacni sax noqon kara on marka la yidhaahdo tawaajibadaa waxbaa laga cuni karayay waxaanan soo marray mar hadday udxiyada waajibadatay inaan waxba laga cunaynin kay dhashane waxba laga cuni maayo markaa saa daraaddeed baa waxay leeyihiin arrintan uu jasmiyey sheekhu ee walahulaklu kullihi uu yidhi waxay ka farcan tahay markaa wej marjuuxa oo laga xoog badan yahay oo ata waajibada in wax laga cuni kara ah qolyo kale waxay leeyihiin may xaaraantinimaynta udxiyada waajibadaha laga xaaraantinimeeye cunideeda ka dhalan maysa ilmaheeda markaas in cunidiisa la diido le'anna waxay udxiya ku dhacaysay waa iyadoo ilmahanna udxiyo lama odhanayo wa shurbu faadili labaniha walow waxaa u sugnaaday shurbu faadili labaniha neefgaa waajibadaah ee udxiyahaan ugu talagalay caanaheeda dheeraadkaa ilmaha ka soo dheeraday inuu cabbana wuu leeyo lakum fiiha manaaficu manaafic baa idinku sugnaatay baa ilaha yidhi walaa tadxiyata liraqiiqin addoon udxiyaysi umay sugnaanin fa in adina sayiduhu hadduu idmo waqacad lahu way u dhici ولا يضحي مكاتب بلا إذن موضع سرية ولا تضحية عن الغير بغير إذنه إذا جيس الأندي ولا عن ميت إن لم يصبها ميدا تضحية لقصة ما يحضي آن دردار منه waxau sheeku leey walaa tadxiyata liraqiiqin addoon u daxeeyaysuma sugnaanino dee waxbaa mala isagii baa xoolaa fa in adinaa sayidu lahu sayidu hadduu idmu yidhahdo iska udaxiyayso waqacad lahu sayidkaasuunbay u dhacaysaa isaga ayuu naa'ib ka noqonayaa walaa yudaxi mana udaxeeyaysanaya mukaataban bilaa idnin addoonka isaga mukaatabkee layidhi intaasoo xoole haddaad keento xor baa tahay ma udaxiyaysanaya idan la'aan le'annahu waa tabarruc haddii sayidkii markaa u idmo dee isaga ay mukaatab ahaan bay u dhici walaa tadxiyata udxiyaysi ma jira canilkhayri cid kale oo nool bihayri idnihi idan la'aan ayadoon markaa lagu idmin inaad tidhaahdo markaa hebel baan ka udaxiyaysanayaa qof noolan ku idmin ayada ma bannaana liannaha cibaada walaso an laa tubcana lkhayri dee inaan laga samayn karayn isagoo maraa ku idmo mooyaane wixii weliba dee niyaabo aqbalayey allaama waxay ka soo reebaan dee markuu masala ninkii oo kale ahlubaydkiisii dee ka udaxiyaynayo ayada taasi way bannaan tahay walaa can mayitin walaa tadxiyata can mayitin mid dhintay isagana in laga tadxiyaa ma ansaxaysa in lam yuusibiha haddaanu dardaarmin wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca dee qofka uma sugnaani wuxuu markaa isagu sacyuu shaqaysay mooyaane haddiise uu dardaarmo ayadu way bannaantahay leylahay in ciddii ula dardaarma ee ka udaxiyayso xadiid ayaanay u deliishadeen abu daawuud ay warinaya bayhaqii sunanlkubraa xaakimna mustadraga uu ku warinayo laakiin xadiidka waa xadiid la daciifiyey waxaanu tila cali bn abi aalib ayaa laba wan buu ayuu ku udxiyaysan jiray nafdiisa laba wan rasuulkana laba wan buu kaga udxiyan jiray waxaanuu idhi rasuulka ilaah wuxuu amray an udaxiya canhu inaan kaga udxeeyo fa ana udaxi canhu abada weligiiba saasaan uga udxiyaynayaa buuli markaa laakiin xadiidkii waa xadiid daciifa faslun haadaakani faasilun mid inoo soo kala saari weeye wixii inoo horreeyey waxa inoo soo socdayoo fi alcaqiiqati waalqashi ayuu fasal yahay caqiiqa min caqa yacuqu ama yaciqu xagga luqada waxaa la yidhaahdaa timahan yixda aynu nidhaahna ilmuhu markay dhashay ku yaallaan ayaa la yidhaha horta caqiiqada asalkeeda xagga sharci ahaanna ama israaxaanna maa yudakaa can ilmawluudi shukran lilaahi tacaala biniyatin wa sharcida makhsuusa waxaa la yidhaha wixii laga gowracayey ilmaha dhashay markaa timaha laga xiirayo ee loo magac bixinayo udxyada walqasha neefka laga qalayo ayaa la yidhaha maa yudakaa can ilmawluudi shukran lilaahi tacaala iyadoo alla loogu mahadnaqayo niyo iyo sharaa'id ayaanay markaas sharci ku noqonaysaa waana sunna siduu inoo sheegi doono waxaana waasana akhbaar nebiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaatay waxaa ka mid a xadiidka imaamu tirmidi uu warinaya sanadkiisana la tasixiyey nebigu wuxuu yidhi alghulaamu murtahanun bicaqiiqatihi ilmuhu wuxuu rahan yaallaa walqashiisa macnaha wuu rahan yaallaana waxa weeye imaamu axmed iyo siday leeyihiin u shafaaco qaadi maayo waalidkii maalinta qiyaamaha iyo maya siday kuwa kale u korayeen u kori maayana waa la yidhi tudbaxu canhu yowma saabic maalinta toddobaad baa laga gowrici wayuxlaqu ra'su madaxiisana maalintaasaa la xiiri wa yusammaa magacna maalintaasaa loo bixin xadiid kaloo isagana tirmidi warinayo sheekh albaanina uu tasiixinayo annahu aamara bitasmiyati almawluud yowma saabici wuxuu faray maalinta todaa ilmaa in magaca loo bixiyo wawadci alcadaa canhu waalcaqi in timahana laga xiiro loona walqalo axaadiidaas ayaa tilmaamaysaa yacni udxiyada ee waxaan leeyahay walqasha waana sunno man axaba an yansaga can waladin falyafcal ha sameeyo ayuu nebigu sala allahu alay waslam yidhi yusanu waxaa la sunneeyaa an yacuqa inuu ka walqala can ghulaamin inankii bishaatayni laba neef oo adhiya wa jaariyatin inantiina bishaatin neef adhiya wa sinuhaa da'deeda wa salaamatuhaa ka badbaadideeda ceeb walaklu cunid iyo watasaduqu sadaqadaysi karudxiyati bay la mid tahay wa yusanu waxaa la sunneeya dabkhuhaa karinteeda walaa yugsaru cadmun lafna la jebin maayo wa an tudbaxa waxaa la sunneeyaa in la gowraco yowma saabici wilaadatihi dhalashadiisa maalinta ku toddoba ah wa yusamaa fiihi maalintaas ayaana magaca loo bixin wa yuxlaqu ra'su madaxiisa ayaa la xiiri bacda dabxiha intii la gowracay kadib wa yutasaddaqu waxaa la sadaqadaysan bisinatihi timaha miisaankooda oo dahaban oo fida ah wa yu'adanu waxaa lagu aadaamayaa fii udunihi xiina yulad marka la dhalo wa yuxannaku bitamrin timir ayaa dhan xaraggana loo gelinayaa wuxuu leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala yusanu waxaa loo sunneeyaa ciddii nafaqada ilmuhu saarnayd an yacuqa inuu ka walqalo can hulaamin inankii dhashay bishaatayni laba neefo adhiho isla eg wa can jaariyatin inantiina bishaatin neef inuu ka qalo ayaa la sunneeyaa waxaanay arrintaasi ku sugnaatay xadiidka imaamu tirmidi warinaya ee sheekh albaanina uu tasiixinayo amaranaa rasuululahi an nacuqa cani alghulaami bishaatayni wa cani iljaariyati bishaatin nebi maxamed wuxuuna faray bay leedahay inaan inankii ka qala laba laxaad inantiina mid nebi maxamed baa sidaa yidhi hadal male iyo lima ma jirto markaa maxaa loo yidhi inantii baa la yasayaa ma jirto waxay diintu ina fartayna waxaan xikmad iyo ujeeddo ku fadhiini ma jiro ee cuquusheenna qaasirkaa waxna waan ku garan karnaa waxna kuma garan karno wixii aynu ku garan kari weyneyn gaadhi kari weynaa macna iyo ujeeddo iyo xikmi kuma jirta maaha iminka masalan waataynu dahaaro ku soo marayn yuqsalu min bowli iljaariya wa yurashu min bowli alghulaam inanta kaadideeda waa la yska maydhi inankana waa la rushayn ta xigmada ayay sheegeenoo yacni waxyaalo badan ayay sheegeen culimmadii oo inanka hadiyo gooraale waa la qaadaayoo waa la ka kaadi badaya oo qof walba waa ku kaajaya walmashaqatu tajlibu taysiir mashaqa hadday meel tibaadana fudaydin bay keentaa inantana hooyadeedunbaa qaada hablaa waa la ilaaliyaa waa la dhowraa hooyadeedunbay ku kaadaa hooyadeed keligeed waxa iska maydho mashaqa kuma jirto way kala kaadi adag yihiin waa layidhi waxyaalo badan bay culimmadu sheegeen tan laakiin wax xigmadahoo inooga muuqataa ma jirto markaa macnaheedu maaha inaanay xigmad lahayn nebi maxamed saasuu faraya inankiina labaa loo qalayaa inantiina mid baa loo qalayaa waana sidaa sunnaa inanka lafdiisa haddii neef loo qaloo waxba kuma jiraan xadiid abu daawuud uu warinayo oo sanadkiisu la saxiixaya ayaa wuxuu tilmaamaya annahu caqa can ilxasan walxusein kabshan kabshan wanwan ayuu ka qalay wanwan keli ayuu ka qalay mar wan baa laga qali karaa inantii baa laba laga qali karaa haddii aan mukhaalafa lisunna loo jeedin sunnaha khilaafidiisii haddaan ujeeddo kale ku jirin ee masalan dee dadkii oo badan iyo jaarkii oo badan iyo anuu mar aan inan saddex u qalay baa jiray mar aan inanna neef qura u qaloo neefkaasuu karaya baa jirtay haddaan sunnaha khilaafidiisa loola jeedin iyo jandarkan iyo balaayadan ay sheegaan haddaan loola jeedin dhib ma leh ee masalan dee marti badan iyo jaar badan iyo waxa caynkaas iyo dubaano badan waa la samayn karaa afar iyo shan baad ka dhigi kartaa wajaariyati bishaatin haddaba wuxuu sheekuhi wasinuhaa da'deeda neefgan loogu udexyaynaya da'diisa walaklu iyo cunid neefgan wax laga cunayo udexyadaa watasaduqu iyo sadaqadaysi waxa laga sadaqadaysanayo waxa laga hadiyeynayo kan udxiyati ayuunbay la mid tahay xagga da'du waa da'dii udxiyada un dib ugu noqo xagga salaamada min alcuyuubi ay ka badqabto waa udxiyadii uun xagga wixii laga cunayey waa udxiyadii uun xagga sadaqadaysigii waa udxiyadii kan udxiyati ayay la mid tahay لأنها ذبيحة المندوب إليها فأشبهت الأضحية أضحية أي شبه إيساء marka waxaanay qabaan markaa dee shaaficiyada iyo ingeel iyo loodiya lagu udxiyayn karo qolyo shaaficiyada markaa ka tirsan baa waxay dhaheen laysa lishaaficiyi nasun fii khayri اlqanami fi اlcaqiiqa in lagu walqalo adhi waxaan ahayn oo lo iyo geel lagu qalan wax nasoo loo hayaa ma jirto sheekh xasan cuthaymiinna sidaasuu markaa markuu tilmaamayay jinsiga yacni cibaadada inaad nebiga kaga dayato yacni baciir ama faras inaad markaa ku daxiyayso inaad ku caqiiqadii ka dhigto yacni ma sugna buu isaguna ku tegey wayusanu waxaa la sunneeya dabkhuhaa in la kariyo caqiiqada in la kariyo ayaa la sunneeyaa weliba wax macaani lagu kariyo ayay yidhaah ayaa fiican imaamulbayhaqi ayaa ahar caysho uu ka warinayo ayaa waxaa ku sugnayd in la kariyaa annahu sunna inay sunno tahay karintu dabeetana marka la kariyo in markaa dee saasaa markaa dadkii loogu qaybin oo la siin zarkashoo kale yajibu tasaduq bilaxmihaa niyan isagoo qaydhin in markaa la qaybiyo ayay ku wanaagsan tahay haddii daciifa baa jiro isagana xaakim iyo ay soo saarayaan oo tilmaamaya in markaa lugta la siiyo islaaddii ka umulisay oo faadima ayaa sidaa nebigu uu markaa faray bay leey lakiin xadiidka tilmaamaya waa daciif walaa yugsaru la jebin maayo cadmun lafna la jebin maayo oo lafihii waa in markaa mufaasisha iyo meelaha kala baxa laga gooyaa waa tafaa'ul ahaan iyo saadaal ahaanun in xubnaha ilmahan ilaahay saa u badbaadiyo aharna waa jiraayo imaamulbayhaqi sunanulkubraaga waxa uu ku warinayaa caayisha laga warinayaa inay tidhi asunnatu shaataani mutakaafiyaani cala alqur'aani wa cala aljaariyati shaat sunnuhu waxa weeye waa laba laxaad oo isku mida ayaa inankii laga qaraya inantiina neef si dhaadheer ayaana markaa loo karin walaa yugsaru cadmun laf la jebin maayo wa yaakulu wa yudcim wayatasadaq wuu cuni wuu quudin wuu sadaqaysay wadaalika yowmu saabic waana maalinta toddobaad sidaa daraaddeed reer miyigeenna waxaynu arki jirnay inta lafaa la ysku ururiyo xataa reeraha la siiye laga soo ururiyo ayaa inta wax lagu xidhabaa geed dheer lagu soo xidhi jiray waa tanunbay markaa daba socotaa inaan si aan loo jejebinnin oo meelaha aan loogu burburinin ayay markaa wax adag intay ku xidhaan ay markaa geed dheer soo ay ka soo luli jireen waa inaan la jebinnin intaasuun ayay daba socotaa wa an tudbaxa in la gowraco ayaa la sunneeyaa yowma saabici wilaadatihi dhalmadiisa maalinta ku toddoba ah yacni maalinta uu dhashayna waa waa laga soo tirinaya maalinta uu dhashay maalinta ku toddoba ayaa la qalayaa waa sida wanaagsan eana xadiidkiina ku soo tilmaamaya xadiidka bukhaarina wuxuu ahaa maca alghulaami caqiiqatu faariiqu canhu dama wamiitu canhu aladaa ilmaha waxaa la socota caqiiqee dhiig ka daadiya yacnii timahanna ka xiira oo yowma saabic xadiidkii aan soo tilmaannay asxaabu sunan iyo sidaas ayay markaa tilmaamaya kullu ghulaamin rahiinu bicaqiiqatihi tudbaxu canhu yowma asaabic wayuxlaqu ra'su wayusamaa wayusamaa fiihi maalintaa toddobaad ayaana markaa magacii loo bixin dee hadduu ka hor dhinto waxba magac iyo caqiiqatoona kuguma leh hadduu dhicis ahaana iyana iyana waa la midoo waxba kuguma leh haddaad u sabaysana dhibi kuma jirta bay idhahdeen culimmadu waxaana wanaagsan baa la yidhi magacyada kuwooda wanaagsan in markaa lala baxo innakum tudcauna yowma alqiyaamati biasmaa'ikum asmaa'i abaykum waxasiruu asma'akum magacyadiinna wanaajiya inkastoo xadiidku markaas imaam axmed iyo abayaa warinaya abu daa'uud iyo waxaa kaloo xadiidka imaam muslim uu tilmaamaya magacyada inay cabdulaahi iyo cabduraxmaan iyo ugu fiican yihiin axabul asmaa ila allahi tacaala cabdullaahi wa cabduraxmaan ayaa ugu fiican magacyada cabdulaahi iyo cabdiraxmaan iyo waxaa abu daa'uud uu jawaastaquha xaaris wahamaan wa aqbaxuhaa xarbun wa mura in markaa xarbi dagaal iyo muro iyo waa kii qaraadhaa asmaada xuni shayطaan iyo daalim iyo shihaab iyo ximaar iyo dab iyo yaani waxaasi waa wax laga wanaagsan yahay waxaa kaloo nebigu u diiday aflax najiix yasaar rabaax magacyada caynkaasa waayo maxaa imanaya buu idhi fa innaka idaa qulta ahama huwa qaala laa iminka dee waa aflax waa liibaan najiix yasaar rabaax mayabaad ma joogaa mayabaad odhanaysaa markaa dee khayrkii baad iska anfinaysaa markaa se iminka iimaan oo kale in lala baxaa ayana ma wanaagsana had iyo gooraan dadku iimaan la'aan unbay raaciyaan haddii qof iimaan loo bixiyo mar kaba ama iimaan la'aan unbay raacinayaan oo xumay dabagelinayaan waxaa kaloo wanaagsan magacyada xunxun ayana in la bedelo nebigu sida xadiidka imaam muslim uu tilmaamaya haweeney caasiya la odhan jiray ayaa wuxuu bixiyey jamiila zaynaba bintu jaxsh magaca tilmaamaya qofku markaa inuu istaskiyeynayo lafdeeda in la iska wada barra ayaa haydo markaasaa la yidhi nafdeedii bay ammaanaysaa markaasuu zaynab ku magacaa buuhi iska bedel taana axaadiidda ammaanaysa ee ku soo aroortay in magaca moxamed la yidhaahdo qofka la baxa aan la cadaabaynin ama jannada hor laga gelnaya waxba kama jiraan xadiid baa jirta mawduuca oo marka arrimaha noocaasa ka hadasho oo tilmaanta oo uu ka mid yahay idaa kaana yowma alqiyaama naadaa munaadin alaa lam yaqumar ismuhu moxamed falyadkhul iljannata karaamata linabiyi moxamed maalinta qiyaama mid baa dhawaaqi oo wuxuu odhanayaa ninkii magaciisu moxamed ahaaye u istaagoo jannada gal nebi moxamed baa lagu karaamaynayaa waa mawduuc rag baa jeebadooda kala soo baxeen nebi moxamed ma odhanin magac keligiina wax alla wuxuu qofka markaa u tarayo janno iyo naar midnaba ma jirto ee wuxuu shaqaysto qofku weeye dee moxamed intaa la iskala wada baxaabaa qadaadka la wada jiibsan lahaa markaasaa jannada sidaa lagu wada geli lahaa wayuxlaqu ra'su madaxiisa waa la xiiri bacda dabxi caqiiqada intii la gowracay kadib ayaa markaa la xiirayaayoo dee xadiidu sidaasay tilmaamaysay in maalintaa toddobaad la xiirayo dabeetana wayutasaddaqu biziinatihi dahaban aw fida wuxuu sadaqadaysanaya ama wayutasaddaqu waxaa la sadaqadaysan bisinatii wax u miisaanmaa oo dahaban aw fida ama dahaba ama fida ah ayaa la sadaqadaysanayaa macnaha timahan yare yixda ahee laga xiiray ayaa inta la miisaamo kefadda xaggan la saaro ayaa xaggan kalena dahabkii ama fidadii laga saarayaayo dee ama giraam ama laba giraam waxaasay noqon laga yaaba inay noqdaan ama wax ka yar iyadana xadiid baa tilmaamaysayoo xaakim uu warinayo anna nebiya amara faatiya faqaala isdinii shacra alxusayn watasadaqi biwasni fida waacda alqaabila waxaan u siiyey tii ka umulisay waxaa halkan uu soo naqlinayaa dabiirigu kitaabkan imaam lou leeyahay hazaali ee ixyaa culumudiinka la yidhaahdo ayaa wuxuu hazaali leeyahay la araa ruksata fi tadkiibi اlaadaani sabiyati liajli tacliiqi xulyi dahabi fiiha yacni wax rugsoon u arkaa ma jiro in hablaha dhagaha loo dalooliyo si xulyada dahabka loogu suro fa inna dalika jurxun mu'lim waa jaraaxo markaa wax dhaawacaysa ومثل موجب للقصاص وحلا مدكاني قصاص بوكينا فلا يجوز إلا لحاجة مهمة لحاجة مهمة إنه يجرتسى مركة دي اعتوبينكي ختانكي موياني والتزين بالحلية غير مهم ووحان مهمة هين بوليه هذا المعتاد هين وابا حرام بوليين للديان وواجب إن مش غير لا يقاتنا وغير صحيح بوليه والأجرة المأخوذة والأجرة المأخوذة عليه حرام مش غير لا يقاتل وما حرام بيه قل يا كلام مركز أيقوا بنين أياه ووحي سوق قادر أيان حديثك صحيحها النبي مركو دمر كرها واحد بحية فجعلنا يلقينا من أغراطهن وخواتمهن إني مركا دقاها كسو صارين دي وحو الصرنايا مركا مرادة كتورين دقاها يوحكو ستيمين للنبي كسو قيد xadiidkii umu zarcen isagana bukhaariga ku jira xadiidkii dheerayda koob iyo tobanka dumar ahaa umuzarci waxay dhaha anaasa min xuliyin udunaya yacni wuxuu dhagaha iga lulay xulli bay lahayd markaa qolyana waa bannaan yihiin bay yidhahdaan waxaan u soo qaadanayaa marka culimmadii ay isku haystaan dhegta la daloolinayo qaabkan fircooniga inuu hablaha u gudayno ee xubnihii ugu muhiimsanaa la googoynayo ee la tolayo ee baxarkooda la kicinaya maxaad u malayn horaynu uga soo hadallo shay xaaraana oo aan bannaanayn oo jariime ah weeye wa yu'adanu waa la aadaamayaa fii udunihi dhegtiisa xiina yuuladdu markaa uu dhasho ee la dhalo ayaa markaa dhegta lagaga addimayaa waxaanay arrintaa u deliishadeen xadiid abu daawud iyo tirmidi xakimi ay wariyeen walow sanadkiisa la daciifiyey anna nebiya facala daalika bilxasan waalxusayn inuu xasan iyo xusayn uu ku aadaamay xadiid kale ayaa jira oo ibnu sunni uu isagu leeyahay kitaabkiisan caamal ulyowm waleyla sheekh albaanina uu ku tilmaamay mawduuc inuu yahay من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره الصبيان قبل المولود الشيدك تمدينة كقاء أدامة طبيعنا كاقيمة أم الصبيان تاجينك كسور رعدا وحبا ما يشو حديث كان موضوع بقى لقود تلمامية من مركا نبي قال لقود بيان أبورتين أنا السجنين waxaana markaa xigmaddu ay leeyihiin waxa ku jira waxa weeye dee marka u horraysa ee uu soo dhaco waa inuu markaa ilaahay keliyeelkiisii iyo weynidiisii u maqlo shayddaankiina markaa laga eriyay ila shayddaanku ishaalkaasuu joogaa waa gujinayaaye in laga firdhiyo markaa ayaa la doonayaa ilaa aadaankanuu ka cararayaa oonu maqli karaynini wayoaadanu fidnixiina yul waa markaana dee uu soo dhaco oonay marka dee laga soo baxay saacada ka soo wareegaan maaha waa inay islaamu ku adwaanila meesha cid ugu geli maysa markaasi wa yuxanaku bitamrin ilmihii markaa timir ayaadhan xaragga loo gelin taxniinku waxa weeye wax macaano weliba qof ahlu khayri markaa intuu u jilciyey halkaa loo mariye weeye xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan bay ku soo aroortayoo ibni uu dhalay abu talxa waa kii markaas loo keenay ee dabeetana magaciisana ibraahim ku magacaabay timirtana halkaa dhan xaragga u geliyey wa daca lahu bilbaraka barakana waa ugu duceeyey wa yu'adanu fii uduni xiina yuuladu wa yuxanaku bitamrin kitaabu lacimati accimadii iyo wixii la quudanayey ayuu kitaab yahay acima waa jamcu طacaam طacaan baa acima lagu jamciye waxaana looga jeedaa caddaynta wixii ay xalaashahayd in la cunay iyo la cabbo ee wixii markaas la cunaya ama la cabbaye ah in waxa la cunaya ama waxa la cabbaya xalaal iyo xaaraantiisa la kala ogaadaana waa muhiimaadka diinta ayay ka mid tahayoo shayga xaaraanta cunidiisa dee waciid adag iyo goodi adag ayaa ku soo arooray si xadiidka uu tilmaamayey tirmidiyo ibnu xibbaan iyo ay warinayaan kacab ibnu cujra nebigu wuxu yaha kacab ibnu cujra hilib xaaraan kuma baxo ilaa kaanat innaaru awlaa bihi naar ayaa mudan laa yadkhulu اljannata laxmu nabata min suxtin janno geli maayo hilib xaaraan ku biqlay waxau anasala aayaadka qur'aanka laqullaa ajidu fiima uxiya ilaya muxaraman calaa طaacimihi yطcamu ilaa yakuuna maytatan uu ilaahay ka soo reebayo yas'aluunaka maada uxila lahum waxay ku weydiin waxa loo xalaaleeyey qul uxila lakum اطayibaat waxa laydiin xalaaleeyey waxyaalaha wanaagsan ee markaa nafdu ay ishtihaynayso wax dhibana aan lahayn markaa wuxuu yidhi sheekh weliba wuxa baabkanu ay kaga hadlayaan waxa weeye waa xayawaanka xaggiisa ayuu u badan yahay waxyaalaha laga hadlayaa waxyaalo fara badan ayaanu inoo keeni doonaa waxyaalahaasi markaa waa waxyaalo dee dalalka ku kala gedisan ayagoo laga yaaba inay isu magac yihiin ayay haddana dalalkii ku kala duwan yihiin soomaalida lafdeeda laga yaabaa inay kala magacyo ku tahay oo soomaalida lafdeeda gobolladeedu kala magacyo ku yihiin wadaad baa markuu tirinaya halkan oo kale waa bahal unbu ku dhaafi jiray waa bahal markuu kolmo mid sheegay wuxuu waa bahal uun wadaad kalena waxaa la yidhi nin way aad u baadhay buu ahaayo xataa carabaha iyo dhulkaas soo maray waxba haddana waa ka soo xasilin waayo kitaabkanna raggii la goonaay akhriyi jiray buu ahaa dabeedna markuu kitaabul acima akhriyayey iyo markuu xagga kitaabu sakaadka qaybta nabaadka akhriyayey baa rag badanoo dee raggii kitaabka akhriyi jiray baa soo fadhiistay dabeetana halkan ancaamtii markuu meelahan markuu marayey wuxuu idhi ancaamtaa lee ka kasaa buuri intaasuu ancaamnim culaysuma ka aqaana buuri waxaa kalean waxba ka garan maaye buuri wixii kalenaba waxay kalena wuxuu idhi casaraan ka kasaa buuri aan malabkaasumaa ka garanaya buuri waxaa kale waxba ka garan maayo qofkuna markaan wax arkin dee iska yar hawsheeday leeda waataan idiin sheegayey nin wadaadahoo dee dhulka fogee meelaha soomaalidu ay degto naan weligiiba beriis arag ayaa kitaabka isu uhi arus baasu uhi bahal yar yaroo cascasoo hunguri mar la weeyaan baa la yidhi buuri dee weligii muu arag marka bahal wax yaroo cascasoo hunguri mar la weeyaan buuri markaa wuxu uhi sheekhu xayawaanulbaxri badda xayawaankeedu astamaku kalluunku minhu xaaluu badda ka ahaaday xalaalu weeye kayfa maata si u dhintaba wakadaa hayruhuna waa la mid fil asaxi asax haddaan qabno waqiila waxaa la yidhi laa ma xalaaloobayo waqiila waxaa la yidhi inuu kila miluka la midkaa haddii la cuno filbari lagu cuno xalla wailaa haddii kale falaa ma xalaaloobayo ka kelbin iyo waximaarinba weeye wamaa yaciishu waxa ku noolaa fii barrin wa baxrin ka difdacin iyo wa saradaanin iyo waxayatinba weeyaan xaraamu weeye wuxuu yidhi sheekhu xayawaanulbaxri badda xayawaankeeda ku nooli asamaku waa mubtadanaada xayawaanulbaxrina waxaa la dhaha waa wixii aan ku noolaanin badda mooyaan biyaha mooye meel kale haddii laga soo saarana dhimanaya ama ay noqonayso noloshiisu nolol mid la gowracayoo kale qaar baa jira iyagoo aan ria iyo sambab lahayn oo sida sababkoo kale waxaa la yidhi male isagu sambab ma leh sababkan markaa neefayla qadariya baanu isagu lahayn qaar markaa ri'a iyo sambabnina waa jiraan sida difdaca oo kale oo isagu hawadii iyo biyihiiba labadaba markaa wuu isticmaalayaa markaa xayawaankaa badda asamaku kalluunka oo minhu isaa ka aday wixii suuro kalluunli ama mallayli xalaalun waa xalaal kayfa maata si u dhintaba hor alla ha isaga dhinto dhagax ha jiidho biyuu ha ka gudhaan mid ugaadhsanaya wax ha ku dhufto si u dhintaba waa xalaal ilaahay baa yidhi uxilla lakum saydulbaxri wa طacaamuhu waxaa laydiin xalaaleeyey ugaadha badda iyo raashinkiisaba waxale ugaadha waa wixii aad kala soo baxdo saydkuna waa wixii uu soo tufo ayaa la yidhaahdaa xadiidkii saxiixana waa kii ahaa huwa طahuuru maa'uha alxillu maytatuhu godkaasi waa mid biyihiisuna daahir yihiin bakhtigiisuna uu xalaal yahay xadiid kalaa jiray oo riyaadsaalixiinkaba ku yaallayoo dee bahalkii cambarka ahaa ee ay heleen qoladii mujaahidiintahay ee ay dabeetana kala fadhanayeen ee inta feedhiisii la kiciyo awrta raray hoos maraysay kana waa kuwa intay wax ka qaateen ay saeen weliba nebiga uu sheegay ee nebiguna markaa uu banneeyey cuniddiisa markaa si kastaba hawdhi adigu waxay idhahdaan dee hadduu markaa fuuro had iyo gooraale waa wax markaa isbeddelkiisu badan yahay uu isbeddelo dee waa lagu suboobaya markaa isaga la cuni maayo wakadaa waxaa la mid ah hayru hayru samak wixii aan suuro mallay ama kalluun lahayna isna waa la mid hadduu sawro doofaar leeyu daamankii bahalihii foolashii waaweynaa leeyi hadduu ay suuradii leeyi waa xalaal filaa saxi haddaan qabno waayo aayadda iyo xadiidkuba sidaas ayay markaa dee u cammimeen waxaa kaloo isagana jira ahar abubakar laga warinaya imaamu albukhaari baaba warinaya kullu daabati tamuutu fi lbaxri faqad dakaaha allahu lakum daaba kasta oo ku dhimata badda ilaahay baa idiin bireeyey oo idiin gowracay kullu daabatin tamuutu fi اlardi faqad dakaha allahu lakum imaam اlbukhaari baa fi kitaabi sayidi wadabaix ku warinaya wa qiila waxaa la yidhi laa maya ma xalaaloobayo wixii aan markaa suuro samak lahayni ma xalaaloobayo liannu dee nebigu asamaku waljaraad waxaa bakhtigooda laynoo baneeyey samak buu nebigu ku sheegay samagna ma aha wa qiila waxaa la yidhi waa qowlulfarqigi labadaasi way iska hor jeedeen inuu kila milu fi lbarri ka la midkaa haddii barriga lagu cuno oo suuro lo ama suuro adhi uu leeyahay xalla waa xalaal wa ilaa haddii kale oon ka la midkaa lagu cunin falaa ma xalaaloobaya ka kelbin wa ximaarin hadduu suuro dabeer ama suuro ay leeyahay laba cunaya bay leeyihiin ictibaaran limaa fi lbarri bimaa fi lbarri ictibaaran limaa fi lbaxri bimaa fi lberri wixii baxriga ku jira waa waxa barriga ku jira loo ictibaarinaya midda labaad magacee ayaa wada koobsanaya oo dee isku xugun baa laga dhigayaa wixii aan nadiir barriga ku lahaynna waa iska xalaaloobayaa sida cambarkii oo kale wamaa yaciishu wixii noolaan fii barrin wa baxrin bad iyo barriba wixii ku noolaanaya ka difdacin waa rahi rahu dee waana kon marna biyaha ku dhex jira ka dhex qaylinaya marna waa kan biyaha dabadoodii ka qaylinaya marna dhoobada gelaya marna halkaa iska ordaya wa sarataarin waa hangarallihii ama dubqaloocii biyaha wa xayatin abeesadii abeese iyo mas iyo waxa lo xasila waa isku wada faamli yaxaaskii ayaa isaguna la mida xaraamun waa xaaraan ayagu waxay leeyihin dee abeesada iyo hagarallahan iyo waxay leeyihiin sun oo waa sumiyada loo xarantir waxyaalan kale wax mustaqbasa oo la xumaysanaya weeye timsaaxa iyo yaxaaska iyana dee waa wax micidooda markaa ku collaytabaa wa xayawaanu lbarri haddaba barriga xayawaankiisa yaxillu minhu waxaa ka xalaaloobay alancaamu nicmoolayda waalkhaylu fardaha wa baqaru waxshin lo' dabadeed wa ximaaruhu dameer dabadeed wa dabyun garanuugtii wa dabucun waraabihii wa dabbun baashaa yaree maasalugalayda ka yar wa arnabun bakaylihii wa saclabun dacwgii wa yarbucun tigtii wa fanakun wa samuurun noocyadaa sakaalada weeye ayana waxau sheekhu leeyahay waalgoodaadku waa bahal un lahaaye wa xayawaanulberri xayawaanka beriga yaxillu minhu lancaam waxaa ka xalaala nicmoolayda nicmoolayduna waa geel iyo adhi iyo lo'da ama haddaba dheeradaan ama haddaba gaabnaadaan ama ha dhogor badnaan ama yay dhogor badnaanin waayo way ku kala duwan yihiin cimilooyinka iyo dhulalka kaa qoorta madow ee dabada weyn halkeennaas unbuu joogaa halkaas soomaalida unbuu joogaa xaggaa haddaad u dhaafto iyo xaggaa haddaad u dhaaftaba nooc kaley noqonayaan oon qoortaa madowna lahayn beridaa weynna lahayn wax daba dheer bay noqonayaan markaa noocuu doonaba ha ahaadee waa xalaal waalkhaylu fardihiina waa xalaal waayo xadiid bukhaari iyo muslim ayaa jira nahaa rasuula yowma khaybara can luxuumi alxumuri alahliya waadina fii luxuumi alkhayli maalintii khaybara wuxuu nahiyey dameeraha ahligaah waxaanu idmay fardaha hilibkooda waxaa kaloo xadiid bukhaariga ina warinayo asmaa ay leeda naxarnaa farasan calaa cadi rasuulihi wa akalnaahu wa naxnu bilmadiina wakhtigii rasuulka waxaan gowracnay faras waan cunno madiine ayaan joogno xadiidka isagu diidaya abu daawuud iyo ay warinayaan nasaa'i iyo ibnu maajah iyo axmed iyo xadiidka imaamu axmed wuxuu ku tilmaamay munkar inuu yahay sheekh albaanina waa daciifiyey abu daawuudna wuxu uhi waa mansuukh wa baqaru waxshin baqarulwaxshi waa loo dabadeed dee waa biciidkii iyo wixii la midka ahaa ayadana waa jirtaa dee tanimka aynu ku aragna telefishinaya libaaxweriya bafaraa la yidhaahdo ee ayana dee iska lo'da caadigaahee loo dabadeeda taasi na waa xalaal wa ximaaru ximaarulwaxshi ximiraashiguna waa dameer farowgaasoo waa kan isagu liidliid kale ee zabraha la yidhaahdo waayo nebigu hilibkiisana cuna buu dhisay xadiidka saxiixayn waa kala minhu waana ka cunay markay soo ugaadhsadeen waana cunay in la cunana wuu faray wa dabyun dabyiguna waa waxaa dee garanuugta iyo deerada iyo cawsha iyo waxa isku faamliga ah ayaguna weeyo afar shan nooc weeyaan innaga xagga dalkeenna wa dabucun dabuc baa kuu yimi isaguna dabucaas culamada qaar baa waraaba doqon odhan jiray markay sheegayaan iyagoo kaga ixtiraasiya keenna bahalkaa oo waraaba doqonkaasina dee dhidarka iyo waxaasunbuu markaa noqonayaa markaa waraabaha isaguna waa xalaal xanaabilada iyo markaa shaaficiyada qaba xadiid abu daa'uud iyo xaakim iyo ay warinayaan oo sheekh albaanina sanadkiisa uu tasiixiyey ayaa nabigu wuxuuhi addabucu sayidun faida asaabahu lmuxrim fa fiihi kabshun wa yu'kal waraabu waa ugaadh muxrim haddii uu asiibo wan ayuu jasaagiisu noqonayaa waana la cuni waraabaha waxaa kaloo iyadana imaamu shaafici uu warinayaa sanadkiisa cabdiraxmaan ibni abi camaar wuxuu leeyahy jaabir baan weydiiyey cani dubci asaydun huwa markaasuu yihi nacamhaa oo ma la cunaya ha waa la cunayaa samictu min annabiy ma ka maqashay ha waa ka maqlay buuhi nebiga waxaa kaloo imaamu shaafici uu yidhi wamaa zaala annaasu yaakuluuna bayna safa walmarwata min hayri nakiir safiya marwa halkaa iminka dee masaajidkii baaba dhinac walba ka maray oo iminka safiya marwa masaajidka ka jirsan yidhi halkaasoo masaajkuna dee wuu koobnaay halkaasaa lagu iibin jiray idoon ciddiidaysaa jirin walianna naabahaa daciifun buu leeyahay micideeduna waa daciif laa tataqawa walaa taciishu bih huwa min axmaqi alxayawaanaati yacni waa isa seexiyaa waa la ugaadhsadaa markaa sifooyinkay ka tubixinayaan inanu keennan ahayn baad arkaysaa inaanu keennan ahayn ayaad arkaysaa xadidii kalena waa jirtaaye dee iyaduna inoo iman doontaa nebigu inuu nahiyey shay kasta oo micileh micigu markaa wax ku diluu ku dagaalamo nahaa can kulli can akli kulli dii naabin min asiba mid kastoo mici markaasuu ku dagaalamo wax ku dilaa leh markaa qolyaha xadiidan aanta siixinin dee kuwa kale ayay qaateenoo waa xaaraantinimeeyeen imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo madhabkoodana waxay qabaan inuu xalaal yahay oo markaa xadiida markaa kulli diinaabin way ka soo reebayaan dee culimmada soomaaliyeedna waa taa tiri ama sidan dee kutubta ay u dhigaysa keenan maahe waa waraaba doqonkaasoo waa waaba halkan markaas dhidarkaasi waxaa weeye wa dabbun dabbigii ay ayana xaaraan haddaba dabbigu maha afariyaandillayda afariyaandillayda waral baa la yidhahdaa xagga luqada carabiga waral haddaad suuradeeda kutubta luqada aad ka eegto waa nafsa shay waa tan halkan joogtaa carabtuna waralka sida aynu haysannay u haysataayoo weliba jinka iyo beladaa inay tahay ayay u haystaan amaa dabbigu ayadu way ka yar tahay waa wax ka yar oo iska miskiina markaasi amulac iyo qulkoo kale ayay iska miskiintao dabada intaad iska qabsato ayaad iska qaadanaysaa oo dadna bacdaad iska irdanaysaa tan se yaa u dhowaanaya waa bahale tan cid u dhowaanaysaa ma jirto markaa dabbigu maaha tan afriyadilaydeennan maaha waxaana markaa sugaya bannaanideeda xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay aniga iyo khaalid bimid baa rasuulka annagoo la jira bayt maymuuna ayaan soo gallay markaasaa waxaa loo keenay dabbigaasoo la xaniidahoo la soo markaa solay markaasuu rasuulku doonay inuu gacanta geliyo dumarkii qaar guriga joogay baa waxay dhaheen rasuulka ilaahay u warramo waxaanaa soo hordhigteen hortu hawun ha hordhigina uno ha u soo gelinine wuxuu wuxuu yahay nebiga u sheega rasuulku gacantiisa ayuu maraa kor uga qaaday markay yidhaahdeen waxani waa dabbiye oo bahasha ay yidhaahdeen nebigu gacanta ayuu kor uga qaaday mana cunin markaasaa la yidhaha xaraamun huwa rasuuloo ma xaaraanba markaasuu nebigu yidhi laa walaakinu laysa biardi qowmin faajidunii caafuhu dhulkii ehelkayga iyo qoomkayga iyo meeshii aan ku soo barbaaray bahalkani ma jirin markaa waxoogay baan ka waswisayaa buudi dee waxaanu qofku aqoonninee aanu markaa la soo qabsanninna soomaaliya haddii la wado la wado maskax ku hagaagi maayo waxaa carabtu kala shiilanayso imaaraadkan beriga aan tegey waxaan ku arkaya soomaalidoo lagu eryanaya almukh almukh yacani haddii laydhaha maskaxda iyo sanbabka iyo xiniyaha iyo ku hagaagi mayno waxayna weliga nafka saari weeye waxaa laga yaabaa qofku inuu kuma mantagaaba dhici kartaa laakiin dee dadka yaqaana ee bartay dee si caadiya bay markaa u tahay markaa nebigu baynii ajidu caafigun yani mar haddaanan halka iyaga ku cuni jirin waxoogay baan ka wasuusaya ma cuni karaya buud laakiin xaaraan maha buud markaa shay xalaala qofku inuu niyad ahaan iyo dawq ahaan u qaadan kari waayo wax dhibi kuma jirto waana wax dhacaya dadka qaar baan cuntada qaarkood aan qaadan karin anugu cuntooyinka qaarkood ma qaadan karo marka boorashka la ydhaa dadku cunaan soo maaragti ma afka ma saari karo lagu quraacanayo saa loo cabayo afka ma saari karo haddaan cabana inaan kuba bantagaabaa laga yaabaa waxbana igama soo marin laakiin dawqaygaan la qabsanaynin macnaa markaa qofku shay xalaala yani saasoo kale haddii markaa la qabsan waayo macnaha dhibi kuma jirto marka wuxuu le caafihi wa arnabun waxa isaguna xalaala bakaylihii arnab isagu waa bakayle nebigu waxbuu ka cunay oo nin ayaa soo ugaadhay markaasuu soo sula markaasuu weliba nebiga uga diray markaa lugo markaasuu nebigu cunay wa aclabun aclabkii isaguna waa dacwgii isaguna micidiisa waxay idhahdeen kuma ugaadhsado isaguna dee waa waa faamliga waraabaha uun iyaga lafdoodaana waxyaalo fara badan fara badan fara badan ah wa yarbuucun yarbuucu waxaa la idhaha tig reermigu way yaqaanaa waxaa ka mid ah waxa weeye waaba hal yaroo labada lugoodee horena ay gaagaaban yihiin kuwa dambena ay dhaadheer yihiin waxaanay caan ku tahay dadka reermigaaba yaqaanee waxay samaysataa god bay qodataa dabeetana ciid yaroo ballaadhan bay saa u samaysaa sidaasay dabeetana god yaroo fiiqanoo yuban bay saa u qodataa xagganay dabeetana uga baydhaa waxay madaxa saartaa meel yaroo aad u khafiifa ciyaalkaa lagu sallidoo waxa markaad soo qodo qodo qodeed soo waddo in yar markaad u soo jirtaa madaxa ku dhufanaysaa bigun bay odhanaysaa yarbuuc taasaa la yidhaahdaa marka markaanu ciyaalkaa inaanu qaban jirnay markuu godkeena noo baydho ayuun baanu halkaa intaa ilaa hal tallaabo meelaasun baanu mare ku dadi jirnay dee markay madaxa ku dhufatay maradii unbay gelaysaa deetna halkaas aanu ku qaban jirnay yarbuuckaasaa la yidhaahdaa wa fanaku wa samuur fanagu yacni waa sakaarada waaweyn culimmada qaar baa ku sheegay wa samuurna waa sakaaradan yaryar wahumaa noocaani min hacaalibi turki kitaabku waxa muqnigu leeyahy waa waa waa dacawyada markaa meeshaa turkiga marka wixii waa wax isu wada eegoo aan waxba laga garanaynin wa yaxrumu waxaa xaaraan noqonaya baqalun baqasha iyadu waa xaaraan waayo nebigu waa diidey si xadiidka abu daa'uud uu warinayo ee sanadkii saxiix yahay faras iyo dameer ehliya ayaanay ka dhex dhalataa baqashu wuxuu nebiga wuxuu leeyihiin jaabir bnu cabdillahi barg dabaxna yowma khaybara alkhayla waalbiqaara waalxamiir saddexdaasaan dhuunta ku wada dhufanna fa nahaana rasul can ilbiqaari waalxamiiri walam yanhaana can alkhayl fardihii wuxuu noo diiday baqlihii iyo dameerihii laakiin fardihii wuu noo daayey wa ximaaru ahliyin وحمار أهلي وحيسون حارانا وحمار أهلي حمار كالأهل جاه دد لتشوق جاه إعن حرنه لكن معوك احتراس يكي وحشي جاها كان اللي يديد كان هذا بالفرو جاه يسوى حلال وكل ذي ناب متك الصوم علا من السباع بحرها كم ذي سنا يسوى نواه حرام ويحرم وحران بقل وحمار أهلي با حران وكل ذي ناب من السبع أي حران ومخلب إيمعي مركا عدك إلى من الطيور كأسد ونمار وذئب ودب وفيل وقرد وباز إيه وشاهين وصقر والنصر وعقام وكذبن آواب الله مدى وهرة وحش ما الله مدى في الصحيح وعلا يا شيخ وكل ذي ناب من السبع مثل الصامع إليه oo bahalaha ka mida oo uu ku dagaalamo xayawaanka ku weeraro ayaa xaaraan ah sida xadiidka saxiixa ay ku soo arooray imaamu albukhaariy ay warinayaan nahaa can akli kulli dii nabin min asibaac wadii mikhlabin iyo ka cidile min adayri shimiraha kooda cidilaysna ee isaguna cididaa markaa wax ku qabsee ku dagaalamaa kaasina isagana waa xaaraan xadiidka imaam muslim warinayo nahaa rasuullahi can kulli dii naabin min asaaci wa can kulli dii makhlabin min aayr iyo mid kastoo cidina mikhlab haddaba maxay noqonayaan wuxuu inoo miaaliyey haddaba kuwii markaa micida lahaa ee bahla ahaa ka asadin waa libaaxii waa nimari waa shabeelkii wa di'bin waa yeygii wa dubin waa madax kutidii wa fiilin waa maroodigii wa qirdin waa daayeerkii kuwaas weeye marka waa qirdig oo kale wuxuu leeyahay xayawaanun qabiixun maliixun dakiyun fahankiisu aad u badan yahay weeyo ilaa toban ilaa labayo toban ayay dhashaayoo wahuwa yushbihu اlinsaana fii qaalibi xaalaatihi bini aadmiga ayuu shabahaa wabaazin haddaba xaggii shimbirahana kuwii micdana baazin waa bahalkaa la yidhaahda galaydhka ee hawada istaaga washaahinin waa aboodiga ka la yidhaahdo ee isagu xaarka cad meelaha dhiga wa saqrin wa nasrin wa cuqaabin saddexdani ayagu waxa weeye waa gorgorrada marka ayagaa qoormurux iyo geel toosiye iyo mid yar iyo yacni ayagaa ilaa saddex qaybooda markaa saqri iyo nasri iyo cuqaab waa nooca gorgorrada ka mid a wakada ibnu aawa ibnu aawa ayaa la mid ah ibnu aawuhu zubad kale waa ku jiray oo bahlaanu aad ugu wareennoon muddo dhan raadinayna weeyaano waxay leeyihiin dacwugana waa ka yar sarreeyaa aygana waa ka yar yahay yacni micyo cidyo dhaadheer buu leeyahay aygayga waa shabbahaa dacwuga waa shabbahaa waxay kuwa sheegi jireen culamada goollo waraabaha ayay ku sheegi jireen wakadabna aawa wahiratu waxshin qolo wax kale ku sheegayseen inaad aragto waa la arkaa waayo soomaalida lafdeedaan xataa isku wada magac ahayn wahiratu waxshin waa dinadii dinad baa la yidhahdaa tan bisaddan markaa iyadu meelaha joogta miigi dinad baa la yidhahda wahiratu waxshin filaa saxiib marka ibnu aawu waa mustaqbas bay leeyihiin micina weliba waa lee baktigana waa cunaa halkaa markaynu soo maraynay faraska qaacido soomaalidu dhigatay baa jiro oo yidhahdaan wixii ilka sarali waa xaaraan waxbay kama jireen waa waa soomaalidun baa dhigatay farasku waa ilka sare u leeyihi dadka markay sheegen waxa dh ilkahaa sare unbaa xaaraantinimeeyey haddaanu ilkaha sarali macnaa waa la cunaya qofka wanaaggiisa ayay yidhahdaan wax jira maaha marka wahirat waxshi fila saxi hiradan kale lafdeedu hadduu waxshiga meesha ka saari lahaa way ficlaanayd baa l laakiin dee tan ahligaaha inala nool lafdeedu waa xaaraan marka hirad waxshin iyo tan unsigaaha inala nooli labaduba waa xaaraan wayaxrumu wallahu aclam halkaa inoogu joogo